barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah shan iyo labaatanka bisha oktoobar sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo marti noogu yahay hal abuur dhallinyaro ah oo riwaayado uu sameeyo dhallinyarada uga wacyigeliya xanuunka covid sagaal iyo toban caqligii fiyowbaa warka fiican qaato fahamkuna gelaya aniguna farriintan waxa aan ku farayo ka fogow ku leeyahay fidiyaha dad badan dilay fidinaya cudurkan finkan daawo loo helin mataqaanaa covid heesta maantana waa dhaguhu ruux kaleh dhegaysani waa tayahu bashar kale kudhay igagi waa igaa admiga koldhay ahani waa qoraxda dhalakana aku aagdhigi waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka nigeria ayaa sabtidii amar ku bixiyey in dhammaan ciidamada booliska ay u diyaargaroobaan howlgallo uu ku sheegay kuwo lagu soo celinayo amniga iyo kala dambaynta kadib maalmo ay dalkaasi ka dhacayeen banaanbaxyo uu dhiig badani ku daatay banaanbaxyada nigeria ayay shacabka uga soo horjeedaan cutub ka mid ah ciidamada booliska oo ay dowladda siisay awoodo xaddhaaf ah awoodahaas oo ay shacabka sheegeen in ciidamada ay aad uga xadgudbeen ugu yaraan sagaal iyo lixdan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen rabshadaha nigeria kuwaasoo u badnaa magaalada lagos taliyaha booliska ee ciidamada nigeria maxamed aadamu waxa uu ku amray sabtidii saraakiisha booliska in dhammaan ciidamada lasoo ururiyo loona diyaariyo saanadaha ay u baahan yihiin si loo dhammeeyo rabshadaha isugu jira boobka bililiqada iyo burburinta hantida dowladda iyo kuwa dadweynaha ee magaalooyinka koonfurta nigeria sarkaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta yemen ayaa sheegay in sabtidii ay duqeymo ku bartilmaameedsadeen garoonnada diyaaradaha ee gobolka jiisaan kan magaalada abxa iyo saldhigga militariga ee khamiis mushayd ee gobolka casiir ee koonfur galbeed dalka boqortooyada sacuudi carabiya saacadihii hore ee sabtidii iyo jimcihii ka horreeyaba isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ayaa laba warbixin oo ay soo saareen ku sheegay in nidaamka difaaca cirka sacuudiga uu ka hortegay islamarkaana burburiyey saddex diyaaradood oo kuwa daroniska ah oo xambaarsanaa walxaha qarxa kuwaas oo ay xuutiyiinta ku soo ganeen koonfurta sacuudiga goor hore oo axadda maanta ahna isbahaysiga ayaa sheegay inay ka hortageen gantaal kale oo lala damacsanaa in lagu duqeeyo koonfurta sacuudiga isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ayaa dagaal ka dhan ah xuutiyiinta yemen ee taageerada ka hela dalka iiraan ka waday dalka yemen tan iyo bishii maarso ee sanadkii labada kun shan iyo tobankii dhegaystayaal warkii dunida waa naga intaa
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo warkii caalamkana la socodsiinayey halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana magaalada boosaaso ku soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo alaabuurka toddobaadkan waxaa marti noogu ah sakariye siciid axmed oo loo yaqaano sakariye sakaawa kana mid ah dhallinyarada hal abuurka leh waxaan ka waraysan doonnaa wacyigelinada ay dhallinyarada ay wadaan ee xanuunka covid sagaal iyo toban iyagoona ka samaynaya riwaayado ku aadan khatarta uu leeyahay xanuunkani sakariye ayaa barnaamijka hibada eel abuurka ku soo dhoweeyey ugu horreyna waxaan weydiiyey wacyigelintan iyo waxa uu la xidhiiro ay ka samaynayaan magaalada saaxib yuusuf waa dhowahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan ku salaamaya islaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi niyow aad baa u mahadsantahay yuusufow horta barnaamij daraama ama ruwaayad bay ahayd kooban ruwaayad wacyigelina oo dhallinyarada lagu wacyigelinayo oo dhibaatada mataqaanaa koronaha iyo dhibaatada uu leeyahay oo runtii ayadana wacyigelina oo bulshada dee qeyb weyn runtii ka qaadanaysa oo aan rabo maxaa bulshada inaan u sheego oo meel walba ay daafaha dunida ka joogaan oo ayadana aan hadda riwaayad ka soo wadno barnaamijkaasi wacyigelinta ah ee xanuun- xanuunka coronavirus aad bulshada ku wacyigelinaysaan ruwaayada aad ka sameynaysaan yaa idinkula jira horta waxaa nagula jira dhallinyarada hal abuur kale oo dhan qeybteeda libaaxle waxaa iskale ee, runtii abwaan cabdi cali boos oo barnaamijka isagu wada oo runtii dhallinyarada een, qeyb libaaxle mataqaanaa ku siiya oo dee nin waayo araga ah baa qeyb ka ah oo barnaamijkaas waxa weye dhallinyarada ku dhiirigelinaya qaabka loo matalayo ruwaayadan ma ruwaayad iska caadiya mise waxaa ku jira eh, sugaan hal abuurka eh, ka hadlaysa oo dadka lagu wacyigelinayo Een, waa runta wejidha caqligii fiyowba warka fiican qaato fahamkuna gelaya aniguna fariintan waxa aan ku farayo ka fogow ku leeyahay fidiyaha dad badan dilay fidinaya cudurkan finkan daawo loo helin mataqaanaa covid koronuhu waa cudur dilaa ah adduunkii waa kadeeday kaalmiyo daawo looma helin dadka qof kastuu ku dhacayaa kani waa ruux islaamiyo kan kiristaanba ma laha kii yar iyo ruux weynba kulli wuu ku dhacayaa qofna kama nabadgelayo haddaadan ka feejignaan ilaahayna aadan tala saaran oo ilaahay aadan waxa weye dee aada- aada isku xirin qofka diidan koroonuhu kulaha koroone kaalmiyo war beena waxaas hay keenin aniga waa kiis macnaha riwaayadda halkan qeybtan kale macnaha ninka reer baadiyaha oo kalea ku matalaya moogtahay waaya qaybta kale maxay ka hadlaysaa qaybtan waa wacyigelintii qaybta kale marka loo gudbo oo muxuu ahaye waa talantaali laba qof oo ruwaayada matalaya oo kale Eh, qofka kale muxuu ku jawaabaya isagu macnaha wuxuu ku jawaabayaa oo kale in uusan waxaanba warka haynba kii hore wuxuu ahaa nin qofkan wax u sheegayo la war islaam iyo kiristaanba baalkan waa dilayaaye malahe kani waa muslim kani waa gaale iska ilaali kaasuu leeyahay korona kulaha korone kaalmiya war beena waxaas hay keenin aniga waa kiis lagu raadsho lacag waa kiis lagu raadsho lacag buu leeyahay korona kuma dhaco islaamka ilaah baa naga koryeelay aniga hay keenin warka- warkaasi maxaa kaloo noo wadaan aniga warkaan hay keenin korona islaamka ma dhacu leh maxaa kaloo aad wadaan intaa intaa iska daysaan macnaha waa nin wuxuu matalaya ninkaasi macnaha diitan haa kun sanay kaa weeyihiin wixii ku helaya adiga balkan fulagaa dhagaysta wule sidoo kale wuxuu leeyahay koroonaha aad maqlayso liindhanaan keliya ku filan toon iyo isku kari basbaas ku dar qorfe iyo hayl dabadeed kiis malaba ku dar qac sii koob barkii koroono iskuma arkaysid macnaha toon iyo liindhanaan baa ku filan dawadiisu sheegaya muuqata oo hal malaba qacsi tooni linaan cun basbaas ka dhereg hal koobo mataqaanaa qac kasii buu leeyahay karooni iyo aabihiis iyo waxa aad sheegaysidba arki maysid waaya Eh, xaggee marka ruwaayadan hadhow laga sii dayn doonaa aad dadka ugu soo bandhigi doontaan meelo badan baan kasii deenaynaa youtubeyaa jira janal youtube janal aan leenahaa jira bajaj facebook iyo aan leenahaa jira oo runtii aan rabna inaan kasoo sii deyno Eh, meelo badan baan kasoo sii deynaynaa insha allah wacyigelintan aad wadaan eh, bulshadana aad la wadaagaysaan idinkoo dhalinyaraha la abuuro leh Eh, bal dadka markaad u tagtaan ama aad sugaantooda uga faa'iidaysaan maxay idinku jawaabaan oo idinku soo ragaal celiyaan Een, runtii dadku aad bay noo soo dhoweeyaan een, waanana dhiirigeliyaan waanaan uga mahadcelinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed kuwa naga soo nooga soo falceliyo wixii markaa naga maqan nagu dara iyo wixii markaas dee kuwii wixii markaas naga dhimana noogu sii darana iyagana markaas waa aragnaa oo dee waa uga mahadcelinaa Een, dhiirigelin baan ka helnaa Waaya, maxaa idinku kalifay marka in riwaayadda noocaas aad aliftaan oo aad eh, waqti gelisaan eh, si aad eh, muxuu ahaye u wacyigelisaan dadka yuusuf waxyaalo badan baa runta nagu kalifay waxaa ka mida waxyaalaha nagu kalifay waxa ay tahay een, wadankii hadda boosaaso oo kale markii hore kulayl bay ahayd oo dee dadku cabsisaasa ma qabin oo bahalku waxa la yihi kulaylaha dadka kuma dhaco ee, meelaha kulul laakiin hadda qabow baa la galay oo waxa la yihi waa soo laba kacleeyey marka inaan bulshada aan ugu sii feejigno oo aan u sheegno aan dhahno war waxa weeye hala kala fogaado waa mid muqadasa moogtahay annagoo markaas waxa weeye suugaanteena aan ku sheegayno oo aan leenahay war hala kala fogaado oo cudurku waa dilaaya ka carar oo waxa weeye yaan laysa salaamin oo waxa weye banaanka ha laga wada hadlo oo dee oo ku cabirayna suugaan markaa oo bulshada ugu sheegayno aan rabno inaan bulshada reer boosaaso aana ku koobine dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay daafaha dunida joogto aan gaarsiino Een, waxaa jira yuusufow dad dhahaa barnaamijkan kharash baa lagu siiyey lacag bay ku qaateen waa kan anagu lacag waxaa lacag micno ma tadho laakiin annaga muhiimadda nugu weyn waxa weeye inaan bulshadeenna aan ku wacyigelino hal abuurka annaga markaa nugu jirana aan ugu soo bandhigno lacag micno badan ma sheegto laakiin dad waxaa jira aaminsan oo leh hay-adaa lacag kusoo siiyey kanaa waa kuwan ku waafan garanaya waxaasana wax micnaa nooguma fadhido micnaha annaga koowaad waxa weeye in aan danta dalka iyo dadka aan wixii danteenna aan u sheegno waaya waa mahadsantahay sakri sakaawi intaas haddaan uga tagno wacyigelinta aad wadid iyo dhallinyarada hal abuur kale ay wadaan ee magaalada boosaaso sakri sakaawa marar kale ayaa kugu wareysan barnaamijka hibada ee hal abuurka ee idaacadda v o a maantana waa mar kale bal waxaad iga wartaa sakri marka adiga sakri ahaan hal abuurkaagii dhalinyaronimo ee suugaantaheed xageeba ku dambeeyey wallaahi horta idaacadda v o waa u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaheeda howlwadeenadeeda meel walba ay daafaha duniyada ka joogaan runtii waa aad bay i garab qabteen waxa weeye dee meelo badanaan sugaanteyda aysan gaari jirin way gaarsiiyeen oo runtii waxa weeye falcilino badan ay igaga soo laabteen oo waxa weeye layidhi bal hore ugu sii soco oo hore u sii wad marka runtii ma qiyaasi karo dareenkayga shucuurteeda yuusufow waanu ku faraxsanahay waxaana jeclahay diiriyaha barnaamijkan hibada iyo hal abuurka ee v o a waa barnaamij qof walba oo hal abuur leh oo dhallinyaro ah oo kusoo bandhigi karo waxaan isdhihi karaa waa barnaamij waxa weeye faa'iido weyn u leh dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo qof walba oo markaa dhallinyaro ah oo hal abuur iska leh gabagabada barnaamijka hibada hal abuurka ayaa soo gaarnay idaacadda v o a sakri hal abuurkaagii ee qaybihii sugaaneed maxaa naga maqashin kartaa oo iminka ku diyaarsan oo hal abuurkaaga ka mid a waxaan ku dirayaa hees hadda aan soo wado runtii hablaha soomaaliyeed ah laaeryada heestaan anigu mani waxaa iskaleh maxamuud salaad cali hogato laxanka waxaa iskaleh macalinka weyn oo cismaan bili caymow oo dalka maraykanka jooga halkan aad aad ugu salaamaya saaxiibkay teeda kale heestaasaan soo wada hadeer insha allah waxay leedahay hablowada dhammayso dhaqaaniyo aslublo marna kala dhantalnayn dhereeriya lixadlo dhehooda wacaniyo dhabanada xaadale timahooda dhumucdale marba dhinac hadba dhinac marba dhinacu dhacaya marka ay dhaqaaqaan dhoolaha caddeeyaan dhayuba ka daalayn dhalashadooda soomaali xishadoo dhameeyo yay dhaqmaadu noqdaan oo nasiibku alla nasiibku oo nasiibku dhinac mareen oo nasiibku dhinac mareen heesta hablaha soomaaliyeed insha allah iyadana mar dhow inta ku soo saaran tahay hees waxa jira yuusuf la yiraahdo ma afrikaad ku nooshahay internet ka go-anya hees la yiraahdo oo waxa weeye soo facebook ima facebook imuu badan sawirkaaga kole inaan daawado heestaas insha allah waxa weeye barnaamijyada dambe waan rabaa inaan bulshada ugu soo gudbiyo hees cajiiba oo runtii iyadana aan komasoonkeeda la yiraahdo ma afrikaad ku nooshahay internet ka go-anya macnaa gabar maraykanka jidho oo kale oo dee wiil dalka jooga oo kale jeclo laakiin de waxa waktiga iyo wacyiga iyo mataqaana kala haleeyey oo manaa marka iyada habeen u tahay oo kale annaga maalin bay noo tahay mawti marka aniga habeen toddoba saaco ii tahay iyada subax bay u tahay galab iyo duhur bay u tahay mawad hadli ka dhaan marka ma afrikaad ku nooshahay bay timi internetka go-ay jacaylka irdayaa la yidhaahdaa waxa weeye heestaas iyadana insha allah mar dhowaan soo wada hadda ilahay nafta inoo dahay waaya sikriye waxaa la yidhahdaa dhalinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso ee halaabuurka leh isku xir iyo inay isku yimaadaan ay ururo samaystaan ma lahan maxaa idinka hortaagan maxaa idinka hortaagan inaad ururo samaysataan oo ku bahoobay hal abuurka dadkana uga faa'iidaysaan ee wacyigelintiina
yuusufo waa su-aal da-weyn oo runtii loo baahan yahay oo waana su-aal muhiim ah magaalada boosaaso waa magaala ganacsiyeedka puntland waa magaala horta ganacsi oo runtii waxaweye dadku isma heleelaan waxa weeye subaxdaasoo dhan waa dad qofku waa shaqaysanaya subaxdaasoo dhan waa ordaya waa tacab dhalinyaradu inay isku timaadana waa mid loo baahan yahay yuusuf barnaamijkaas ururada inaan dhalinyaro horta way jiraan ururo dhalinyaro ah oo runtii dee isxilqamayaala laakiin ururka hal abuuro ah waxaan rajaynaynaa hadda inaan dhisno oo aan ka samayno boosaaso insha allah qorshihiishana waa ku jirnaa rabnana adduunkao dhan gelgila insha allah biidniillaahi alkariim wax badanna ka soo baxa meesha waa meeshii ganacsiga puntland iyo soomaaliyeedba waxaan rabnaa inaan guud ahaan soomaalida meel walba ay joogto iyo caalamkaba boosaaso waxa ay tahay inaan bulshada barno insha allah beesuugaan annagoo adeegsanaya annagoo adeegsanayna hal abuurkeenna iyo suugaanteennaba intaba
sikri ee gabagabada barnaamijka qaybihiisii dambe dhalinyaro badan oo hal abuur leh ayaa waxa ay jecel yihiin mar walba inay hal abuurkooda u bandhigaan dadweynaha oo kale si ay uga faa'iidaystaan dhalinyaro waxaa jira aan u bareeri karin magaranaysaa goobaha xafladaha oo kale iskuullada inta badan ay dhalinyarada hal abuurka leh lagu casumo oo wacyigelin ay ka jeediyaan suugaan ay ka jeediyaan dhalinyaradaas oo kaleetoo idinkama baahna inaad garab siisaan oo wixii aad idinku ku dhaantaan idinka waxa u baahantihiin inaad kororsataan hal abuur kale iyo aqoon kale aada u tagtaan sida hadda ninkaa idiin sheegtay abwaan cali cali cabdiboos cabdi cali boos oo ka mid ah ee dadkii suugaanta laga soo gaaray magaalada boosaaso ee hal abuurka lahaa maxaa arrimahaas oo dhan nooga sheegi kadhaa marka oo caqabada oo idinka haysta yuusufow maasha allah runtii waa waxa su-aal muhiima weeye in dhallinyarada laysgarab qabto oo maanta waxa adigu aanadaan aqoon oo idinkugu jirin horta walaalkaybay ku jidhaayo de walaalkaabaa ku yaqaana dhalinyarada reer boosaasana runtii waa dhalinyaro isgarab qabata oo mar walba iska warhaysa annagoona de anaga haddana haddana mar walba waa iska warhaynaa laakiin insha allah waxaan ku dadaalaynaa haddeer inaan meesha aan taagana aan horugu sii soconno suugaanteena iyo haabuurkan annagoo isku xirano ku midaysan dhalinyarada gobolka bari in aan waxa weeye aan meel aan ugu soo wada jeesanno bulshadeenna wacyi gelinno dee gobol keliya maaha soomaaliya o dhan ba aan gaarsiino marka waxa weeye iyo daafaha duniyado dhan hal abuurkeenna iyo hibada ilaahayna siiyey dhallinyaradeenana aan garab qabanno keenna waxa weeye public speaking aan ku fiicna ku dhiirigelinno aan dhahno warhadal waa hadli ka dhaay wax soo jeedi waxaa jira nin dhallinyaro ah oo laakiin wax qori kara oo runtii wuxu uu qoro aan innaba aan caadi ahayn laakiin aanan markuu meesha soo istaago aan macnaha wuxuu markaa hayay u sheegi karin waxaa jira nin hadli kara oo public speaking haya laakiin laba eray aan isku doosan karin inaan dhallinyaradii midba kii haddaa adugu aanan waxayn maanta aan eraya ahayn saaxiibkaybaa ii haya laakiin hadduu anugu hadal hayo saaxiibkaybaa eraya ii haya mogtahay marka inaan dhallinyaradii aan isgarab qabno aan meel ugu soo wada jeesano baan rajeynaya insha allah biidnillahi alkariim hawshadan aan hadda ku jirna haddi ilah nafta inoo dahay hal abuurkaaga ilaa intee jecesha inaad ka gaadhid sikriisa kaawa ilaa heerka ugu sarreeya insha allah haddaana dhiman ilahay nafta ii daaya hal abuurkaaga heestay baa jeclaan lahayd inaan kusoo xirno barnaamijkan kusoo gabagabeyna sakriya adoo bulshada uga faa'iideynaya hal abuurkaaga waxaan ugu soo gabagabeyn lahaa soomaaliyay gara dantaadoo gacal shisheeye waxnana kuuma gooyee noqda noqda noqda gacal walaalaa soomaaliya meel walbay joogaan ilaahay burcada isku mariyo ummadda soomaaliyeedna meel walba ay daafaha duniyada ka joogaan ilaahay waxaa weeye ha dhowro kii xanuunsanna allaha caafiyo dhallinyaradana waxaan leeyahay dhalinyaro waxa weeye aan isgarabsanno oo aan hal meel ugu soo wada jeesanno kolley hal hadaf baan wada leenahay dhallinyarada hal abuur kale aan waxa weeye daafaha dunida aan gaarno fikirkeenana aan gaarsiino insha allah guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkai hibada ee alaabuurka oo marti noogu ahaa sakriye sakaawa anigoo yuusuf maxamed yuusuf ayaa halkan barnaamijkeeda kala socodsiinaya oo jooga magaalada boosaaso intaa barnaamijkan lamida ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheenna magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaasi inoogu soo diyaariyey haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku bilowna feeryahanka caanka ah ee u dhashay dalka ruushka kaas oo ciyaara ciyaarta u f c qabiib nurmagabadof ayaa ku dhawaaqay inuu isaga fariistay ciyaarta feerka kadib markii uu guul ka gaaray ciyaaryahanka isagana u dhashay dalka maraykanka ee justin geja qabiib ayaa doonaya in isagoo aan weligii laga badinin uu ciyaaraha ka fadhiisto taasoo uu ku dhawaaqay sidoo kale wuxuu sheegay in tartan uu aabbihii ka maqan yahay uusan wax macnaha u samaynaynin aabbaha dhalay khabiib oo ahaa tababarihiisa ayaa dhowaan u geeriyooday xanuunka covid sagaal iyo toban oo haleelay dadka ciyaarta u f c-ga xiiseeya ayay la yaab ku noqotay go-aanka qabiib uu uga fadhiistay ciyaaraha maadaama uu ku jiro mid ka mida waayihiisii ugu wanaagsanaa qabiib oo galay dagaal intii uu tartamada ku jiray ayaa dhammaantood soo badiyey dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagtana kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horreyno horyaalka ingiriiska kulamadii xalay dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa kii barbaraha halka gool iyo halka gool ay ku kala baxeen kooxaha manchester city iyo westham kooxda manchester city ayaa weli waxaa haysta dhibaato dhinaca difaaca ah maadaama si fudud goolo looga dhaliyo tababare bebe gardiola ayaa xalinla dhibaatada daafac ee kooxdiisa hataa haddii uu soo iibsaday ciyaaryahan ake iyo diyaas kulamada kale ee dhacay ee ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda crystal balas ay laba iyo hal oga badisay kooxda fulham manchester united iyo chelsea oo ciyaaray kulankii toddobaadkana waxay isla dhaafi waayeen barbaro ebery eber ah dadkii kulankan daawanaya ayaa ku dhaliilay labada kooxood inay soo bandhigaan ciyaar lagu caajiso maadaama aysan soo bandhigin kubadihii lagu yaqiinay kooxda liverpoolna waxa ay laba gool iyo gool uga badisay kooxda sheffield united kulamada kale ee maanta dhacaya ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxda southampton iyo everton kooxda tababare angeloti ee everton oo sanadkan qaab ciyaareed la yaab leh ku jirta ayaa booqanaysa kooxda southampton iyadoo maanka ku haysa kooxda liverpool oo xalay soo badisay maadaama ay hoggaanka isku garbinayaan kulamada kale ee maanta dhacaya ee horyaalka ingiriiskana waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha wolverhampton iyo newcastle united arsenal iyo lesterna way wada ciyaari doonaan dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la ciyaaray kulanka ugu weyn la liigaha ee el classico ayaana waxaa wada ciyaaray kooxaha barcelona iyo real madrid ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa kooxda real madrid waxa ay ku badisay saddex gool iyo gool goolasha ayaa kooxda real madrid waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah valvarde sergi ramos iyo luka modrij goolka keliya ee kooxda barcelona ay la timidna waxaa u dhaliyey ciyaaryahan ansu fati ciyaarta el classico ayaa u muuqatay xalay mid aan u xiiso badnayn sidii waayadii hore maadaama labada kooxood ay soo bandhigayeen bandhig aan looga baranin kooxda real madrid ayaana muujisay siday u tahay kooxda horyaalka difaacanaysa iyadoo haddaba hoggaanka ku haysa laba dhibcood kulamada kale ee ka tirsanaa horyaalkaasi ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii osasuna ay gool iyo waxba uga badisay kooxda atlatico balbow savilla oo gurigeeda joogtana waxaa hal gool iyo waxba uga badisay kooxda eber kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya real villadolid waxay la ciyaaraysaa kooxda deportivo alves gadiis iyo villareal ayaa wada ciyaari doona gataaf iyo granada ayaa wada ciyaari doona halka real sociedad oo haddii caawa ay badiso hoggaanka qaban kartana ay la ciyaarayso kooxda huweska dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa xalay la ciyaaray kooxda atlanta ayaa waxaa saddex iyo hal uga badisay kooxda samdoria janowa oo gurigeeda joogta inter milan ayaa labi eber uga badisay laziana waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda bolonya kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa galabta iyo caawa dhacaya kalyari iyo koratona ayaa wada ciyaaraya bonoveto iyo napoli ayaa wada ballansan barmacalcio iyo sboza ayaa wada ciyaari doona fiorentina waxa ay soo dhoweyn doontaa udaneza kooxda juventusna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda hales verona dhegaystayaal wararkii cayaarahana waa naga intaa
arrintaasi ku dhaafna xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab halka aad nagala socotaanna waa v o a haatanna aanu aadno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay heestani uu ku luqaynayo fanaanka qamar suugaani
dhaguhu ruux kaleh dhegaysan waa tayuhu bashar kale ku dhaygaga waa dhiga admiga kuldhee hali waa qoraxda dhanatana kuwaga dhigi waa dhaguhu ruux kaleh dhegaysani waa tayuhu bashar kale ku dhay igagi waa dhiga admiga kuldhee hali waa qoraxda dhanatana ku aagdhigi waa afkii duuniga daraarcuni waa hurdana dhabarkii dhulkii qaabo waa afkii duuniga daraarucuni waa hurdana dhabarkii dhulkii qabowa ibnuhu herdhiilan damaydhihi waa ammaan ku dhigan iskii dhisiwa gabeel quraxdhaay dhamaynkerdwa cabka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami ka dhef heliwa idhowr mooye idhaflewa jacayl dhaxalgala waxdhaamalawa jacayl dhaxalgala waxdhaamalawa cabka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami ka dheef heliwa aydhow mooye idhaflewa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa dhaqaaqi kariwa dartaa kala dhiman dhanka camariwa naftii dhakhtar kale marnaba cadhayiwa awadnaha darsani isdhiib ulanwa qofkuu dheeliyaha dhaqaaq kariwa dartaa kala dhiman dhanka camariwa naftii dhakhtar kale marnaba cadhayiwa wadnaha dharsani isdhiibu ulanwa dhaqanka jiilkana hudhaadhiciwa dediga idilkood dhalaal bibiwa xiskii kula dhacay udhabageliwa si ay dhagaxin ulcaatusiwa ishqiga daylka ku dheeljiwa dhaqanka jiilkana ku dhaadhiciwa dediga idinkood
heestaasi jacayl dhaxalgal ah iyo qamar suugaana ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhuurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta xaggiinna waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgeliyo
cabka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami ka dhef heliwa idhowr mooye idhaflewa jacayl dhaxalgala waxdhaamalawa jacayl dhaxalgala waxdhaamalawa cabka dhurmaya biga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami ka dhef heliwa aydhow mooye idhaflewa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa ka dhef heliwa aydhow mooye idhaflewa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa